ilahay xaggiisa wax ku ogaa xaaladda lagu nool yahayna wuu ogaa deetana waxa uu yihi ciidankowna marya jaabir baa sooryo sameeyey sooryo wuu ogaa wuxuu dabeetana wuxuu sii yidhi markuu sii baxayey ha iga sii dhigina dheriga cajiinkana ha dubina sidiisa ha aado sidii buu ku soo gaadhay dabeetana labadiiba waa uu ku tufay waa barakeeyey dumarkula duba u yeedho dumarkii xaafadaha loo yeedhay dhammaantood waa dubayeen ciidankana waxaa loo soo gelinaya labaatan labaatan mar walba waa ka hirqanaya waa dhargayeen waa baxayeen haddana labaatan kalaa soo gelayey sidaasay ku dhammaadeen wahum alfun kun bay ahaayeen wuxuu leeyahay ilaahay baan ku dhaaranayaa iyagoo sidii dheriga u kurhkurh leh oo bahashiina sidii loo dubayo ayaa laga dhaqaaqay oo laga hirqaday wuxuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam sii duba oo jiiraanka gaadhsiiya dherigana dadka gaadhsiiya waayo reer madiina waxa ku dhacay gaajo daran gaajo daran baa xilligaa ku dhacday waxayd mucjise rabbaaniya sidaa awgeed rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam mar may hayn laba may hayn saddex may hayn xilliyada waxyaalaha qaarkood waxa dhacaysa iyadoo la harraaday oo weel yaroo biyaa la keenay inuu gacanta geliyey oo saxaabadu leeyihiin farihiisaasaanu arkaynay oo biyo ka burqanayaan oo ciidan soddon kun oo nini ay kaka cabayeen riwaayadda qaarna waxay ahaayeen kun iyo afar boqol oo nin ee ka cabayeen marka waxay ahayn mucjisooyin rabbaaniya oo ilaahay subxaana wa tacaala uu ku tilmaamayo nebinimadiisa lamaa xufira alkhandaq markii la qodayey ra'aytu rasuulu llahi sala allahu alay wasalam waxaan ku arkay khamasa gaajo fankafaytu waxaan u noqday ilaa imra'atii xaaskayga faqultu waxaan ku idhi hal cindaka shay-un wax ma haysaa wax la cunoo la quuto fa innii ra'aytu rasuula allahi khamasan shadiidan rasuulka waxaan ku arkay gaajo aada u daran fa akhrajat ilaya waxay ii soo saartay jiraaban kolay fiihi ku jiro saacun saacu waa afar taacan toobo oo min shaciirin heeda walanaa waxaan lahayn buhaymatu neef yar oo daajinun guri jooga fadabaxtuha waan gowracay weli riyar bay ahayd wadaxanat shaciira fafasictu waxaan u dhaqaaqay ilaa canaaqi wa xarti waqadactuha waxaan ku googooyey fii burmatiha dherigii uma deetana wallaytu waxaan u dhaqaaqay ilaa rasuuli illah faqaalat waxaa tii laa tafdaxnii ha igu fadeexadayni birasuuli illah wa biman macahu iyo saxaabada la jirta faji'tu waan u imi fasaarartu waan la siraystay faqultu waxaan ku uhi yaa rasuula allah dabaxnaa buhaymatan lana neef yar baan gowracnay wadaxannaa saacan min shaciir saac shaciirana waa ridiqnay kaana cindanaa aan haynay ee fatacaal anta adigu kaalay wa nafarun macaka iyo koox yar oo kula socota fasaaxa nabiyu waa qayliyey faqaala waxa uhi yaa ahla alkhandaq ina jaabiran jaabir qad sanaca suuran wuxuu sameeyey sooryo faxaya halaa bikum ina marya faqaala rasul lahi sal ly slam laa tunsilunna ha dejinina burmatakum dherigiinna walaa takhbisanna ha dubina cajiinakum cajiinka xataa aji qooshkiinaana ha dubina siiisa ahaado faji'tu waan imi wa ja'a rasuulu llahi yaqdumu nnaas dadka isagoo horkacaya xataa ji'tu imra'atii gabadhii baan u imi waan u warramay faqaalat bika wa bika markii hore way boodday laakiin mar labaadkii waxay ku tidhi rasuulku su-aal miyuu ku weydiiyey haayo wuu ii weydiiyey waxaynu hayno haddaa isagii ilaahay baa xog bay tiri allahu warasuuluhu aclam mar dambe istaba qabatay laakiin markii hore waa ay kula dhacday tii dumarka isaga ayay ku qaadqaaday faqultu waxaan ku uhi qad facaltu aladii qulti kii aad tii tiri waan yeelay fa akhrajat lahu waxay u soo saartay cajiinan fabasaqa fiihi waa ku tufay wa baaraka waa u barakeeyey uma camada wuxuu u dhaqaaqay ilaa burmatina fabasaqa fiiha waa ku tufay wa baaraka uma qaala wuxuu uhi idcii u yeedho khaabisatan mid wax dubta ama dumar wax duba faltakhbis macaka ha kula dubeen waqdaxii ha laga dhuro min burmatikum walaa tansiluha ha dejinina wahum alfun kun bay ahaayeen faaqsimu billahi ilahi baan ku dhaaranaya la akaluu waa cuneen xataa tarakuu ila iskaga tegeen oo ay ka hirqadeen wanxarafu ay ka leexdeen wa ina burmatanaa dherigii la taqidu waa ay karaysay kamaa hiya siday ahayd wa ina cajiinanaa cajiinka iyo qooshkiina la yukhbasu waa la dubayey kamaa huwa siduu ahaa ilahay wax ka barna ilahay khayrkeena waafajiyo wanaagga adduunya aakhiranayna ilahayna waafajiyo subxaana rabbika rabbi lcizati بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أحاديثي أن أكسو جرني وحين صار إن حديث كده رائع جابر iyo mucjisadii ilaahay subxaana wa tacaala nebigeenna siiyey ee ah cunto yar oo kooban in jamac aad iyo aad u ballaadhan ilaahay uu ku gaadhsiiyey sababtii ooy dhammaantood ku dhargeen xadiiska abi saciid alkhudri baynu ka bilaabaynaa waa abi hurayra ayaa wada warinaya anna rasuula allahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahay istacmala wuxuu adeegsaday uu dirtay rajulan nin ayuu u dirtay calaa khaybar khaybar ayuu u dirtay
fajaءa wuxuu u keenay bitamrin timir janiibin jayidin wanaagsan timir wada wanaagsan janiib waa teeda aad iyo aad ee timirta ugu wacana faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulku waxa uu yidhi akullu tamri khaybara haakada timirta khaybar oo dhani ma sidanay u wacantay qaala laa ma u wada wacna caynkaa wallahi ya rasuula allah rasuulki ilaahayow sidaa uma wada wanaagsanaa innaa annagu lana'khudu waxaanu ku qaadanaynay assaaca afarta saacab ee min haada tan wanaagsana bisaacayni sideed ayaanu ku qaadanaynay wa bialaaa iyo labiyo toban sacab baanu ku bedelayn faqaala wuxu uhi laa tafcal saa ha yeelin bic iibi aljamca timirta xun ee caamida ah iibi bidaraahim lacag ku iibi uma dabeetana ibtac ku soo iibso bidaraahimi lacagtii aad tii hore ku iibisay janiiba timirta wanaagsan ku soo iibso can ibni cabbaas radi allahu tacaala canhuma qaal tazawaja nabiyu nebigu wuxuu guursaday sala allahu aleyh wasalam maymuuna walxaal huwa isaguu yahay muxrimun isagoo xaram xaj qaba wa banaa biha wuu la aqalgalay walxaal huwa xalaalun isagoo xalaala ayaa uu ku maaratay uu la aqalgalay wa maatad waa geeriyootay bisaraf can cali bni abi aalibin qaal bacasa nabiyu nebigu wuxuu diray sala allahu aleyh wasalam sariyatan gaado ayuu diray wastacmala wuxuu madax uga dhigay rajula min alansaar nin saxaabi oo ansaarta ka mid ah ayaa hoggaan iyo guddoomiye looga dhigay wa amarahum wuxuu amray rasuulku calayhi salaatu wasalaam an yudiicuuhu inay yeelaan faqadiba amiirkoodii baa cadhooday faqaala waxa uu yidhi alaysa amarakum annabiyu sala allahu calayh wasalam nebigu miyaanu idin amrin an tudiicuunii inay adeecdaan qaaluu bala haayo waana amray qaala wuxu uhi fajmacuu soo ururiya xataban xaabo fajamacuu waa soo ururiyeen faqaala waxa uhi awqiduu naaran dab huriya fa awqaduuha way huriyeen faqaala wuxu uhi idkhuluuha gala dabkaa daba isku gura fahamuu way isku dayeen qaar baa ku hamiyey oo qalbigooda kusoo dhacday wa jacala bacduhum qaarkoodna waxay bilaabeen yumsiku bacdan kuwii doonay inay galaan ayay qabteen oo yaquuluuna waxay ku leeyihiin fararnaa ila nabiy sala allahu alayh wasalam nebiga waxaynu ugu firdhanay xaggiisa min annaari naar baynu ka hordayn waxaynu islaamnimada u gallayba naarka orod bay ahayd xaggaa naarta isugu gurteen famaa sahluu kamay suulin xataa khamijat innaaru ilaa dabkii damayba fasakana gadabuhu markaasay cadhadii ka degtay fabalaga nabiya sala allahu aleyh wasalam warkii baa nebiga gaadhay faqaala wuxu uhi low dakhaluuhaa hadday dabkaa geli lahaayeen maa kharajuu minha kamay baxeen ilaa yowmi alqiyaama addaacatu waxa laysku yeelaa fi lmacruufi wixii hagaagsan waxa laysku yeelayaa waa arrimaha hagaagsane waxyaalaha qalloocan laysku yeeli maayo xadiidka hore waxaa wada warinaya abi saciid alkhudri iyo abi hurayra wuxuu ka warramayaa ribada waxa la yidhaahdo oo dembi aad iyo aad u weyna oo ilaahay subxaana wa tacaala dadka isticmaala uu ugu ballan qaaday ama ugu hanjabay inuu la dagaalamayo waana dunuubta ugu waaweyn ee ilaahay ku baabi'iyo xoolaha waayo wax ilaahay necib yahay oo aan ogolayn bay faraha kula jiraan marka ribadu waa laba nooc riba waxaa la yidhaahdaa riba nasii'a waa tacaanka ah ee laga yaabo inaad wada maqashaan waa ribada amaada ku saabsan ee wixii aad amaatay wax ku soo kordhinayso wax ku soo darayso riba nasii'a la yidhaha tanna waa tu ka duwanoo waxaa la yidhaha riba alfadli ribada wax kala kordhinta ah laba shay oo isku nooca ayuunbaad odhanaysaa kane waa noocan oo waa noocane kii kale nooca ahaa iga igaga iibi oo kala badan matalan daqiiq xun oo noocay liidaana iyo mid wanaagsan ayuu qofkani odhanayaa taydan xun laba kiilooyo ka mida taada wanaagsan hal kiiloo igaga bedelo waa caynu riba waa ribada lafteedii bariiska noocana iyo ka noocana kan liita labadiisa kiilo mid wanaagsan timirtan xun ee caamid ah taa wanaagsan iyadana waxaad samaysaa labadeeda kiilo hal kiilo iyo waa ribada seedii weeyaan waa riba saxa weeyaan waxaanay gashaa wixii la cuno iyo lacagta ayuunbay gashaa cuntada iyo lacagtay gashaa ma gasho alaabada haddaad tiraa shaarkan u dheerkaa saddexa shaare u dheerkaa hal shaaroo bacadlaa iga siiso waa sax weeyaan baabuurkan laba baabuur iga siiso waa arrimaha noocaasoo kale waa bannaantay saacaddan laba saacadood laakiin wixii cunto ah iyo wixii lacag ah ayaa culimmadu ay ku soo ururiyaan sidaa awgeed ribada noocana waxa ku dhacay saxaabiga la dirtay ee ma- qola waxay tidhahdaa bilaal ibnu rawax ayuu ahaa qolla waxay leeyihin no sawaad ibnu khaziya kuu doona ahaadee khaybar baa loo diray khaybar waa meel yahuudda laga qabsaday oo beeralaya oo timir badani ka bixi jirtay deeta waxa lagula heshiiyey markii laga qabsaday rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu go'aamiyey in la eriyo oo nimanka la qaxiyo deetana garhkay qabteen waa bariyeen waxay dhaheen maxamedow saxaabadaadu ma taqaano beerashada annagu aanu beerna annagaa u dhalanoo garanayna wixii ka soo baxana kala badh aanu isiino sidii baa lagu heshiiyey saxaabada waa loo qaybiyey nin walbana sanadku markuu dhammaado wuxuu u tagaa yahuudigii hawsha u hayay barhkaagiina qaado barhkaygina keen buu idhaa markaa qaybtii islaamka ayaa saxaabiga loo diray markii loo diray wuxuu keenay timir aad iyo aad u layaab loo wada wacan rasuulku wuxuu weydiiyey sala allahu calayh wasalam oo khaybar timirteedu masadayna wada wanaagsantay maasuu yidhi maya yaa rasuula allah taxun baanu qaadayni saaceeda saac waxa weeyaan afar noocaasa ayaa saac la yidhaahdaa afarteeda noocaasa laba saac baan kusoo iibsanayni oo sideed ah amaba saddex oo labiyo toban saaca oo taxuna ayaanu hal wanaagsan kusoo qaadanayni oo taxun baanu badiyayni rasuulku wuxuu uhi awah awah caynu riba waa ribada lafteedii ha maxaa taa u yeeshay maxaa la yeelayaa xalkiina rasuulku wuu ku daray oo qofku haddaad wuxu diido tira waxaas waa xaaraan ilaahay dariiq hadduu xidho dariiq kaluu banneeya haddaad tidhaahdo un daqiiqdaa xun un weligaa cun ama beriiskaa aan kaa degaynin un cun suurtagal maaha qofku wuxuu iska jecel yahay wax wanaagsan inuu isticmaalo wixii wanaagsanaana qof kalaa haystaa see la yeelaya kanuu iibinaya kanuu hayo ayuu lacag ku iibinaya intay doonto waa noqotee wixii lacag uu goysana kii wanaagsanaa buu soo siisanaya marka labadii shay isku midka ahaa maxaa u dhexeeya lacag baa udhaxaysa iyaga laysuma bedelin ee lacag bay sii martay deetna lacagtiibaa lagu soo iibsaday qaabkaasaa lagaga baxaa ribada noocan markay gasho Een, xadiiska ku xiga waa xadiis ka warramaya sawaadka iyo guurka iyo xajka buu ku shaqo leeyahy Ee, maymuna bint alxaris alhilaaliya oo cabdillahi bni cabbaas habaryartii ruma ah ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam guursaday xajat alwadaac ayaan odhan xajat alwadaace waxa weeyaan baycat al baycat al waxa la odhan jiray cumrat alqadaa marka waxay isweydiiyaan rasuulku xilligaa ma xalaal buu ahaa oo xaram xaj muu qabin mise wuu xarmanaa saxaabada qaarkood waxay leeyihin muu xarmanayn laakiin maymuuna oo iyadu ah qofkii dumar ee la guursanayey iyo ibnu cabbaas ay habaryartii tahayba waxay leeyihiin rasuulku markaa uu guursanayey waxa uu ahaa xaram xaj buu qabay laakiin markuu la aqalgalay xilligaa wuu soo xalaaloobayo cumrada waa soo dhammaystay oo miyaana iska hor imanaynin xadiiskii al odhanayey laa yankix almuxrim walaa yunkax walaa yakhtib ninka xaram xajka qabaa ma guursado qofka dumaree qabtana lama guursado mana la doono qof dumara mana dooni kartid intaad doonista iyo gurigu wuu ka xaaraansan yihi marka waxay isku raaceen culimmadu inuu nasakhayo xadiiskan dambe oo xilligaa rasuulku guursaday ay ahayd xilli aan xadiiskan aanu rasuulku odhanin kan dambaa nasakhayo qofku hadduu xarmadaba cumro iyo xajkay doonto ha noqotee guur iyo doonid iyo wixii la midiba mana bixinaya xataa arrimaha shaqa kuma laha taasaana saxa qolin baa la maaya rasuulkaa gaar u leh oo isagu waa u bannaantay isagoo xaram xaj qaba inuu guursado laakiin daliil bay arrinkaasi u baahan tahay in la nasakhayo ayay u dhowday maymuna bint alxaaris rasuulku wuxuu kala aqalgalay meel la ydhaa sarif saraf waxa weya meel in yar ka sokaysa maka ilaa dhowr iyo toban kilomitr ilaahay baa isku beegay dhowr iyo afartan sannadood kadib iyadoo bartii socota oo ka soo baxday xajkii oo soo xajtay oo madiinees la ku noqo ayay bartii ku geeriyootay halkii ay- rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu kula aqalgalay ayaa geeridiina ugu timi bartii bay ku dhimatay dhowr iyo afartan sannadood kadib xadiiska cali bni abi aalib wuxuu tilmaamayaa qadiyad muhiima oo odhanaysa qofka bini aadankii ama amiir ha noqdo ama yuu noqonine xaalado waxa dhacda uu cadhoodo cadhada dadkuna way noocyo badantay qaar bay waalida ku dhowaataa oo caqligiisuba aanu fadhiyin qaar waa dhexdhexaad qaar waa iska qabowdahay nin saxaabiya oo la dhaha cabdillahi bni xudaafa sahami ayaa ciidan loo dhiibay ciidankii baa qaar ku dhaga adkaadeen intuu aad u cadhooday ayuu ku yidhi rasuulku mayd yidhi yeela haa bay yidhaahdeen wuxuu yidhi xaabo soo ururiya way soo ururiyeen xaabadii buu yidhi haddana huriya oo shida way shideen og weyn isku gura buu yidhi marka soo laydma odhan marka waa xaniisan yihin meel uu maraya isma oga waxa uu waxa weeyaan waxa uu samaynayo wuxuu amrayo xaaladiisu ma fadhido wuxuu yidhi isku gura qaar baa dhaganugeyn iyo amarkii rasuulkay fulinayaan diyaargaroobay inay isku guraan qaarna way fikireen waxay idhaahdeen war waxaanu u islaamaynay aynu gaalo ugu babacdhigaynay sow naarka carar may ahayn ma naartaynu ka cararayn baynu isku gurnaa amarku wuxuu u baahan yahay caqli iyo daacad waxay u baahan tahay wixii wanaagsan inaga daaya intii la ishayey ayaa dabkii damay isna waa iska qaboobay wuu iska nafisay mar dambaa rasuulka loo warramay sala allahu alay wasalam wuxuu arkay inay nimankaasi khaldameen saxaabigana uu khaldamay deeto wuxu uhi hadday geli lahaayeen weligoodba kamay baxeen macnaheedu culimmadu is weydiiyaan qaar waxay leeyihiin hadday dabkan galaan dabkanna wuxuu u gudbin lahaa naartay akhro waayo waxay dhaceen naftoodii bay dileen qataluu anfusahum naftoodii bay dileen qolo kale la xile may ahe dabkan hadday galaan way ku dhiman lahayn hadday dhintaanna ilaa qiyaamaha waa lagu cadaabi lahaa cadaabulqabriga kadibna waa iska ilaahay subxaana wa tacaala tawxiidka ayuu ugu dhaafi lahaa jannadooda ayay geli lahayen aya kaanadkay doonto ahaatee qofka amiirka ama madaxweynaha ama ummadda u taliya amarkay ka soo fulaya adiga waa miisaamaysaa indhalii dhegelii maaha waad miisaamaysaa wixii wanaagsan waad fulinaysaa waxaan wanaagsanayna ma fulinaysid rasuulku wuxuu lahaa inama adaacatu fi lmacruuf waxaa laysku yeelaa uun arrimaha wanaagsan laa daacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq wixii macaasiya bini aadan laguma yeelo marka waa la miisaamaya waa la qiimaynaya dib baa loogu noqonaya can abi saciid alkhudri wa abi hurayra ana rasuula llahi sala allahu aleyh wasalam istacmala wuxuu dirtay rajula nin calaa khaybara khaybar buu u dirtay fajaaءahu wuxuu u keenay bitamrin timir janiibin wanaagsan faqaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam akullu tamri khaybara haakada timirta khaybar oo dhan mase inay u wanaagsantahay qaala laa wallahi ya rasul allah saa uma wanaagsana ina anagu lanaahudu waxaanu qaadannaa asaaca min haada tan wanaagsan saaceeda bisaacayni laba saacoo taxuna wa bialaaa ama saddex faqala wuxu laa tafcal saa ha yeelin bic iibi aljamca taxun ee liidatee caamida ah iska iibi bidaraahim lacag ku iibi uma tana ibtac kusoo iibso bidaraahimi janiiban can ibni cabbaasi radi allahu tacala canhuma qaal tasawaja nabiyu nebigu wuxuu guursaday maymuuna walxaal huwa isagoo muxrimun xaram xaj qaba wa banaa biha waa uu la aqalgalay wa banaa biha wuu la aqalgalay inagu baynu dhahnaa waa loo dhisay iyo wuu dhistay gabadhii ma dhistay baynu dhahnaa carabtuna saas ma isticmaalaan wa banaa biha banaa biha wuu dhistay walxaal huwa xalaal wa maatat waa ay geeriyootay bisaraf ayay ku geeriyootay can caliy bni abi aalib radi allahu tacaala canhu qaal bacata nabiyu nebigu waxa uu diray sariyatan gaade wastacmala wuxuu isticmaalo u dirtay rajula nin min alansaari ansaarta ka mid a ayuu dirtay wa amarahum wuxuu amray an yudiicuuhu inay adeecaan faqadiba ninkii waa cadhooday faqala wuxu uhi alaysa amarakum nabiy sala allahu alay wasalam nebigu miyaanu i amrin an tudiicuunii inay yeeshaan qaaluu bala haa wuuna amray qaala fajmacuu xataban xaba soo ururiya fajamacuu waa soo ururiyeen faqala wuxu uhi awqiduu naaran dabna huriya faawqaduuha way huriyeen faqaala udkhuluuha gala haddabo fahamuu waay hamiyeen oo isku dayeen wajacala bacduhum yumsiku bacdan qaarba qaar kaley qabanayeen wayaquuluun waxay lahaayeen fararnaa ila nabiyi sala allahu alayh wasalam nebiga waxaan ugu soo firdhannay xaggiisa min annaari naar baan uga soo firdhannay famaa zaaluu kamay suulin xataa khamadat innaaru ilaa dabkii uu damay fasakana qadabu cadhadiisi waa degtay fabalaga nabiya nebiga ayuu gaadhay sala allahu aleyh wasalam faqaala wuxuu yidhi low dakhaluuha hadday geli lahaayeen maa kharajuu minha kama ay baxeen ilaa yowmi alqiyaama addaacatu fi lmacruuf wanaagga ayuun baa laysku yeelaa can caaishata radi allahu tacala canhuma can nabiy sala allahu alay wasalam qaal mathalu aladii yaqra'a alqur'aan mathalu aladii kii tusaalihiisa yaqra'a alqur'aana qur'aanka akhriya waalxaal huwa isaga oo xaafidun lahu xafidsan oo aad u yaqaanaa maca asafara safiirada ayuu la joogaa alkiraami sharafta badan ayuu la joogaa wamahalu wamahalu tusaalaha aladii ka yaqra'u alqur'aana qur'aanka akhriyaya waalxaal huwa isagu yatacaahaduhu ku celcelinaya oo qur'aanka ka warhaynaya waalxaal huwa qur'aankuna calayhi shadiidun uu ku adeg yahay falahu ajraani kaasina laba ajar buu leeyahy can ibni mascuudin radi allahu tacala canhu qaala qaala nabiyu sala allahu alay wasalam man qara'a bilaayatayni qofka laba aayadood akhriya min aakhiri suurati albaqara oo suurada suuradda baqara ugu dambeeya fii leylatin habeen kafataahu waa ku filan yihin can caaishata radi allahu tacala canhuma ana nabiy sala allahu alay wasalam kaana waxau ahaa idaa awaa markuu u hoydo ilaa firaashihi gogoshiisa markuu u hoydo ee uu dhinaca dhigo kulla leylatin habeen walba jamaca wuxuu isu geyn jiray kafayhi labadiisa calaacalood uma deetana nafasa fiihima wuu ku afuufi jiray faqara'a fiihima wuxuu ku akhriyi jiray qul huwa allahu axad suuradda waqul acuudu birabbi alfalaq waqul acuudu birabbi annaas uma deetana yamsaxu bihimaa labada gacmood buu ku masixi jiray ma stadaaca min jasadi jirhkiisa intuu ka gaadho yabda'u bihimaa wuxuu ka bilaabi jiray calaa ra'sihi madaxa wa wejihiyo wejiga wamaa aqbala min jasadihi iyo jirhka inta soo jeeda yafcalu dalika sidaa wuxuu yeeli jiray ثلاث مرات صدح قر عن عبد الله بن مغفل قال وحر رأيت النبي النبي أيان أركي صلى الله عليه وآله وسلم وهو حا على ناقته سقو هاتي سسارا أو جمل أما أو كيسا وهي تسير به وأنا إلا سعتي والحال هو يقرأ وحو أخيه سورة الفتح أو من سورة الفتح أما سورة دينا فتح قيب كمدا قراءة وحو أخيه قراءة أخرس layinatan dabacsan wa huwa isaguna yurajicu waa ku luuqaynaye can jundub bni cabdillaahi radia allahu tacala canhuma qaal qaala nabiyu sala allahu alayh wasalam iqra'u lqur'aana qur'aanka akhriya ma talafat calayhi intay isku ogoshahay quluubukum quluubtiin faida ikhtalaftum markaa isku qabataan faquumuu canhu ka kaca oo joojiya qiraa'ada ha akhriyina dhowrkaa xadiiseenu akhrinay waxay dhammaantood ku saabsan yihiin qur-aanka kariimkaa qur-aankan kariimka ahi waa macdubat llahi fii ardihi waa casuumad ilaahay ummaddan uu soo diray waa kitaabkiisii oo uu yidhi sharaftiinna iyo sharaf daradiinnuba isaga ayay ku xidhantay laqad anzalnaa ilaykum kitaaban fiihi dikrukum afalaa tacqiluun qofba intuu qur-aanka sharfo ee uu ilaaliyo ayuunbuu khayr iyo sharaf iyo wanaag iyo baraaran u jiraa adduunyada iyo aakhiradana labadaba taasunuu qiimo ku leeyey iyo xataa barsakha qabriga iyo adduunka iyo aakhiro saddexa daaroodba waxa uu ku leeyahay qur-aanka sharaf daarta adduunyo waxa la yidhi markaa isu timaadaan ka idinku weyn iyo idinku dheer iyo idinku xoog weyn ha idintukee lama odhan lakiin waxa la yidhi aqra'ukum likitaab illah ka kitaabka ilaahay idinku yaqaanaa ha gala mixraabku ha idintukiyo waa adduunkii marka la is aasayana haddii la dabco laba qof in qabri la isugu geeyo rasuulku wuxuu odhan jiray calayhi salaatu wasalaam ayuhumaa akharu akhdan lilqur'aan keebaa labada qur'aan badan waa qabrigii ayaa lagu kala horreeyaa hebel baa qur'aan badnaa intaasu yaqaanay kan kalena intaasu yaqaanay ka qur-aanka badan horraysiiya kii kalena waa dambaynaya mar walba markay qiyaamaha noqotay ahlu jannuu jannada galaanna qofka qaarigaa waxaa la yidhaahdaa qur-aanka akhri oo kala dhigdhig oo si aad u akhri jirta si ka wacan u akhri marka qur-aanku kaa dhammaado ayaa darajaadkaaga jannaduna ay dhammaanayaan ay dhammaanayaan qofkaas muxuu samaynaya qur-aanka wuu jiijiidayaa wuu kala bixinayaa waayo wuxuu ku helayaa darajaadkii jannada haddii lagu odhan laha imka baloodhadeennan magaalada suuratu heblaayo akhri oo baloorkaas markuu qur-aanka aayaddaasi kaa dhammaato ayaa baloorkiina kaa dhammaanaya muxuu samayn laha wuxuu jiijiidi laha wuxuu is odhan laha baloorta inay dhowr gaadho intaasoo mitir ha kugu darsanto soo ma waxaan loo dhigi karin oo jannadiiya ayaa la akhriyaya wuxuu ka soo bilaabaya halka ugu sarraysa ilaa halka ugu dambaysa axaadiistuna waxay bay tilmaamaysaa darajooyinka jannada iyo aayadaha qur-aanku inay isleegiin axaadiis baa tilmaamaysa saxiixa macnaheedu markaa muxuu noqonayaa way isku go-ayaan halka ugu sarraysu taagan yihin qur-aanka waa kaa waa ka aynu rabno inaanu xidhiir la yeelano oo ka garanaya u akriyo ka maxaan kudhaa xafidi karaana u xafido ka aan xataa xafidi karaynin isku dayo waayo qur-aankii wuxuu rasuulku u qaybiyey calayhi salaatu wasalaam laba qof mid xariif ku ah oo ilaahay subxaana wa tacaala uu ku casuumayo malaa'igta waxyiga qorta ee sharafta badan ayuu la fadhiyaa bini aadam bay kala tegeen halka bini aadamku yoolyoolsan yihiin ay tuban yihin maba joogo wuxuu joogaa malaa'ig buu la joogaa maxaa malaa'igtaa loogu xulay malaa'igtaas waa kataba oo kuwa waxyiga qora isna waxyiguu qalbiga ku hayay iyaguna gacantay ku qoraan isagaaba ka fadli badan sidaa awgeed kaasi wuxuu la joogaa asafar alkiraam ka ay ku adag tahay wada ee ku celcelinaya ee jajabinaya leh suuratu camaan maraya meelheblaan maraya ee ay ku adag tahayna laba ajar buu leeyahy ajarkii akhriska iyo kii dadaalka waanu ka jiba keeni doonaa haddaanu kala hadhin kaasina waa kaa waxa kaloo rasuulku tilmaamay xadiiska kale laba aayadood oo suuratulbaqara ugu dambeeya qofka habeenkii akhriya way ku filan yihiin aamana rasuul iyo laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscaha qofka akhriya waa ku filan yihiin culimmadu dhowr shay bay ku tilmaameen qaar waxay leeyihiin salaatuleylkii habeenkii aad tukan lahayd waa kaaga filantay qolna waxay maya qur-aankii aad akhriyi lahayd habeenkaa way kaa kaafiyayaan haddaanad qur-aan kalaba akhriyin qaarna waxay leeyihin maya e sharkii shaydaanka ayay kaa kaafiyaysaayoo shaydaan kuu soo dhowaan maayo ee ibnu xajar casqalaani wuxuu leeyahy oo maxaa diidaya intaba inay kaa kaafido maxaa diidaya saddexba inay kaa kaafido salaatuleylkii iyo qur-aankii iyo sharkii shaydaankaba inay kaa xijaabto intana insha allah waa kaa xijaabaysaa qofku waa inaanu dhayalsanin oo uu qaybo hadduu xataa wax garagaran waayo farsoomaa inta loogu qoro uu sidaa soomaaliga ku qaybo dabeetana qur-aanka uu saa ku akriyo xadiiska kale caaisha ay warinaysa wuxuu rasuulku samayn jiray sala allahu aleyh wasalam waa ficilkani kii horena qowl buu ahaa marka uu firaashkiisa tago ayuu ku akriyi jiray labadiisa gacmood oo isu keenay qulwallaha iyo macuudataynka xadiisku siuu tilmaamayo tufitaankaa horeeya qur-aankuna waa dambeeya laakiin muhimmadu waa cagsiga markuu akriyo kadib uu tufaya waayo waxaa la doonaya canuuftan yar iyo hawadan iyo neeftan in qur-aanka iyo barakadii qur-aanku la socoto deetna uu ku tufaya madaxuu ka soo bilaabaya wejiga jidhka inta soo jeedu marna intuu ka gaado macnaheedu waxa weeyaan jidhka oo dhan in qur-aanku ku intifaaco ilaahay aafaadka iyo dhibaatooyinka kaga ilaaliyo shaydaan aan u dhowaanin xubnahaasina aad ku intifaacday inta aad nooshahay oo ilaahay dhibaatooyinka ku dhaca bini aadanka uu kaaga dhowro ilahayna biidni illahi tacala uu kaga dhowraya saddex goor buu ku celinaya qofku khalaas waa iska seexanaya cabdillahi bnu kafal wuxuu warinayaa rasuulka kariimka ayaan arkay sala allahu aleyh wasalam oo hashiisa ama awlkiisa saaran oo suuratu inaafatax akhriyaya qiraa'ad degan buu ku akhriyaya walow huwa yurajic tarjiic waxa weeyaan jiijiid uu jiijiidaya qaabkan culimmada qaar ay u jiijiidaan ay u neefneefsadaan ay u naftaan ayuu jiijiidaya waanay bannaan tahay hadday dabiici tahay laakiin hadday iska keenkeen tahay oo u ka badbadinayo culimmadu waa diideen laakiin si dabiiciya hadduu barto oo iska jiido waa ay bannaan tahay markii uu gelaayo fatxu makana rasuulku calayhi salaatu wasalaam sidaas si leeg buu jiijiidaayey waa ay bannaan tahay waxaa kaloo iyadana laga qaadanaya qur-aanka inaad kor isaga akhri karto ha keliga adigoo ah iyo adoo waddo maraya iyo adoo lugaynaya oo aan la odhanayn ninkani miyuu waalla la odhan ma haddii imka aad akhri qaar baa ku odhanaya oo maxaa ku dhacay tolo wadaadkii qaar baa odhanaya laakiin qur-aanka iyo dikriga iyo waxa weeyaan shay layskula yaabo maaha waktigiisu ka faa'idaysanaya xadiiska ugu dambeeya wuxuu tilmaamaya qur-aanka akhriya ma talafat calayhi quluubukum qalbigiinu intiisu la ogolyay laba macnoba waa lagu sheegay macnaha hore waxa weeyaan waa intii aan la midaynin kelmadaha qur-aanka qur-aanka ilaahay wuxuu ku soo dejiyey hal lafdi ama hal lahjad lahjada qureysheed bay ahayd rasuulku calayhi salaatu wasalaam ilahay buu ka baryey ilahay oo lahjadaa kalena ii kordhi waayo carabi ku lahjadood bay ahaayeen lahjado badan mid baa loogu daray mid kale igu dar toddoba lahjadood baa markii dambe looga dhigay waxaa looga jeeday inta ay cusub yihiin ee islaamnimada ku cusub tahay inaanay culays ku adag- ku noqonin oo dee luqad walbaa lahjaday kala leeday adigba haddii lagu idhahdo lahjada aanaad aqoonin ku akhri wax kan kuma akhriyi kartid waxaad marka hore u baahantay lahjadii barato kadibna aad ku akhrido sidaa awgeed markaa horey ahayd oo saxaabadu isku qabsan jireen mid baa kelmad soo akhriyaya mid kalena wuu ku qabsanaya waxaa dhacday alxaaris bnu hishaab iyo cumar bnu khataab ayaa rasuulku wuxuu u wadamariyey sala allahu aleyh wasalam suuradda furqaan cumar baa wuxuu arkay ninkan saxaabiga furqaan akhriyaya wuu dhegaystay mise maba ahaba si rasuulku ugu dhigay quraan munaafiq qur-aanka kharibaya ayuu mooday wuxuu qabtay kalarka waabuu jiiday ilaa rasuulka ya rasuul allah hada yaqra'u qur'aana khilaafa ma qara'taniihi qur'aan kiiba ka duwan adii akriday ayuu akrinaya rasuul wuxuu sii daa uu sii daayey iqra ya xaaris waa akhriyey haakada unzilat sidaasay kusoo degtay cumara waa akhriyey isna waa akhriyey haakada unzilat sidaasay kusoo degtay macnaheedu waxa weeyaan markii hore dhowr kelmadood ayaa ilaahay u fudaydiyey berigii dambe islaamkii la wada bartay lahjadii qurayshna cusmaan ibn cafaan baa soo ururiyey lahjad keligu kusoo ururiyey wuxuu ihi ujeeddada loo fasaxay markii hore maxay ahayd hawl yarayn tiina waa waa laga baxay sidaa awgeed hal wuxuu ka dhigay lahjad marka waxay culimada qaar leeyihiin markaa hore lahjadaha kala duwan buu ahaayo intaa isla ogashay wada akhriya haddaad isku qabataanna ila waad gaalaysiin doontaana mid baa odhan doona qur-aan maaha ka kale wuxuu leeyahay kaagu qur-aan maaha deetana waa la isku fogaanayaa markaa kala kaca uun oo kala dhaqaaqa culimo kalena waxay leeyihin maya iminka lafteeda wau shaqaynaya oo macnaheedu waxa weeyaan inta maskaxdiina soo jeedo ee nashaadka iyo firfircoonida leedin akhriya markaad daashaana iska joojiya waayo markaad daasho si aad u wado waxa laga yaaba inaad wax kalaba akhrido adoona sogayn sidaa awgeed intaad soo jeedo akhri ayan kaanadkay doontaa noqotee intaad soo jeeda akhri inta laysla ogolaya akhri marka laysku qabtana ha laga kaco عن عائشة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي كي تساليس يقرأ القرآن قرآن كأخرية والحال هو علي هو حافظ له إسقوا حافظا مع السفر ملائكة السفير ذا يلجرا الكرام شرفت بدن ومثل الذي كي تساليس يقرأ القرآن قرآن كأخرية وهو يتعاهده إسقوا كعل علينية يتعاهده كور حين يمر بأخرية وهو عليه شديد سواء كو أدركتها فله أجران عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ تأخير بالآيتين لبضع آيات من آخر سورة البقرة أي سورة البقرة وقدم بها في ليلة هبين كفتاه وكفلين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم كان وحو رسولك إذا أوى مركو وهيدو إلى فراش قوشيسة كل ليلة هبين والبا جمع كفيه لبيس على علود بسوق جري ثم نفث فيهما وكتب في جري فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم daatana yamsaxu bihimaa wuu ku masixi jiray ma stadaaca intuu awoodo min jasadii jirhkiisa yabda'u bihimaa wuxuu ku bilaabi jiray calaa ra'sihi madaxuu ka soo bilaabi jiray wa weji iyo wejiga wamaa aqbala inta soo jeeda min jasadii jirhkiisa yafcalu dalika sidaa buu akhriyayey wa huwa yurajic isagoo jiijiidaya can judi bni cabdillahi albajali qaala qaala nabiy sala allahu alay wasalam iqra'u alqur'aana qur'aanka akhriya ma talafat calayhi intay isku ogoshahay quluubukum qalbiyadiinu intay isla ogoliya isku soo dumayaan faida ikhtalaftum haddaad isku qabataan faqumuu canhu ka kaca can abi hurayrata radi allahu canhu qaal qultu waxaan ya rasuul allah inii rajulu shaab waxaan ahay nin daayar oo dhalinyaro ah wa inii akhaafu calaa nafsii nafteeda waxaan uga baqanayaa alcanata sino ayaan uga baqanayaa iyo xumaan walaa ajidu mana haysto maa atasawaju bihi nisaa waxaan dumar ku guursado ma hayo fasakata canii waa iga aamusay uma qultu mila dalika fasakata canii waa iga aamusay uma qultu mila dalika intaa in leeg baan ku celiyey faqaala nabiyu nebigu wuxu uhi sala allahu alay wasalam yaa abaa hurayra jafa alqalamu qalinku wuxuu ku engegey bimaa anta laaqin waxaad la kulmi doonto oo dhan waa la qoray fakhtasi isdhufaan calaa dalika adigoo sidaa og isdhufaan aw dar ama iska dah can caaishata radi allahu tacala canhuma qaalat dakhala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam rasuulku wuxuu soo galay calaa dubacata binti subayr faqaala laha wuxuu ku yidhi lacallaki waxa laga yaabaa aradti lxaja xaj inaad niyeysantahay baa laga yaaba qaalad waxay tihi wallahi ilahay baan ku dhaartaye laa ajidunuu fili maayo ilaa wajicatan mid bukoonaysa dhowaan mooyaane wax kala fili maayo inaan bukoonayo baan umalaynaya faqaala laha wuxuu ku yidhi xujii xaj washtaridii shardi dhigo shardi baad dhiganaysaa waquulii waxaad tidhaa shardigaagu waa kane allaahuma allahayow maxillii meeshaan ku xalaaloobayaa xaysu xabastani waa bartaad igu xabisto ee xanuunka igu dhaco ayaan ku xalaaloobaya wa kaanat taxta miqdaad ibni aswad waxaa qabay saxaabiga la yidhaha miqdaad ibni aswad can jaabir bn cabdillahi qaal kaana nabiyu nebigu wuxuu aha sala allahu alay wasalam yakrahu mid nacab an ya'tiya arajulu ninku inuu yimaado ahlahu ehelkiisa turuuqan gudoodi marka uu safar ka soo galo inuu gudoodi ku soo galo ayaa uu rasuulku nacbaa sala allahu alayh waaalih wasalam can ibni cabbaasin ana zawja bariira saxaabiyadda bariira la yidhaahdo ninkeeda kaana wuxuu ahaa cabdan adoon yuqaalu lahu la yidhaahdo muqiis kaanii waxaad moodaa buu leeyay saxaabigu anduruu leeyi inaan eegayaba imika sidaan u arkaa isagoo aan u xasuusanay yaduufu wuu wareegayey khalfahaa dabadeeda ayuu wareeg uu daba socday yabkii wuu ooyey wa dumuucuhu ilmadiisuna tasiilu waxay ka dareeraysay calaa lixyatihi garhkiisa faqaala nabiyu nebigu wuxuu ku uhi licabbaas yaa cabbaaso cabbaaso alaa tacjab miyaad la yaabanayn min xubbi muqiisa bariira ninka muqiis la yidhaahdaa xaaskiisa bariira ah sida uu jecel yahay wa min bugdi bariirata muqiisan ninka saxaabiyadda bariirina say muqiis u necab tahay miyaad la yaabanayn faqaala nabiyu nebigu wuxuu ku yidhi sala allahu alay wasalam bariira low raajactihi haddaad iska ogolaan lahayd ood ninkaagii ku noqon layd qaalad waxay yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow ata'murunii miyaad i amraysaa ma amar ilaahiyabaayo xagga allah ayuu ka soo go'ay qaala wuxuu uhi innamaa ashfacu maya waan ergaynaya ergayga tahay qaalat falaa xaajata lii fiihi kol haddii erga tahay dan kama liibat dan kama lihi shaqa kuma lihi xadiiska abi hurayre hore wuxuu tilmaamayaa abi hurayra oo u cabanaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa nin saxa- saxaabiya oo shaab oo dhallinyaro ah oo mu'mina oo isdhowraya oo faqiir oo waxba haynin baahidii ee raganimona waa haysaa marka wuxuu leeya rasuul allah nin dhallinyaraha baanay waxna ma hayo waxaan ku guursado ma hayo naftayda sidaan uga baqanaya rasuulku waa ka aamusa calayhi salaatu wasalaam aamuskaa waxay culimmadu ku macneeyeen waxa uu ugu guuriyena rasuulku muu hay oo waxay bilowgii hore een dhaqaalaha badan soo gelin ayuu haa haddana wuu ku celiyey haddana waa ka aamusay mar saddexaad buu ku celiyey markaa wuxuu rasuulku ka dareemay sala allahu alayh waalihi wasalam abu hurayra inuu sabirkiisa yaraaday oo adkaysigiisu yaryay deetana hadal canaanu ku yidhi wuxuu ku yidhi yaa abaa hurayra jafa alqalamu qalimku wuu ku engego waa la qoro khalaas waa laga faaruqay waxaad la kulmayso ee ama isdhufaan ama iska daa macnaheedu waxa weeyaan waxan kol haddaanad guur haynin dhufaan baa kaa jabin lah dhufaankiina ma banaana ma banaana in la isdhufaanaa ama sidaa yeel ma aha loo banaynayo laakiin waa tahdiid icmaluu maa shi'tum bay ka dhigantay aayadda qur-aanka marka le waxaa doonta sameeya loo banayn maayo ee waxa weya waxaa doonta sameeya waxayd ku dhaca arki doonta waxa weyan kuuma banaanee sabir dhufaan kuuma banaan dhufaantee ama iska daa marka muxuu rasuulku u odhan waayey soon culimadu waxay leeyihin soon waa la yidhi wuu soomay soonka laftiisiiba haddana waxba qaban waayey ee sidaa awgeed hadday taasi dhacdo sabirka in la xoojiyo oo la badiyo ayaa aad iyo aad markaa muhiima xadiiska labaad dubaaca bintu subayr rasuulka waa in adeertii waa dubaaca bintu subayr ibnu cabdilmualib oo rasuulka waa ilmaadeer subayr ibn cabdilmualibna muu islaamine gaalnimu ku dhintay oo rasuulka adeeradii lamun baa ka islaamay xamsa iyo cabaas marka dubaaca waxa qabay miqdaad ibnu aswad wuxuu rasuulku soo maqlay inay xajayso wuxuu ihi miyaad xajaysaa waxay tidhi haaye laakiin waxaan filayaa ayoon ka warwarsanay inaan bukoon doono iminka ma bugto laakiin waxaa laga yaabaa xanuunka bilowgiisi baa soo haya oo qof wey waa garanaya xanuunka si usoo hayo xanuun bay dareentay yaa rasuulallah aan xajaye laakiin waxaan isleeyahay mala waa xanuunsan doontaa deete wuxu uhi iska xaj laakiin shardi ilaahay la sii gal oo maxaad odhanaysaa ilaahayow barta xanuunku igu soo gaadho haddii aan xanuunsadoba halkaasumaa ku xalaaloobayaayo wixii layga baahnayo o dhan samaynaya deete xajkaagu ku dhanyi xajkaagu ku dhanyi xalaalooguna waxa weeyaan haddii meelaha lagu xalaaloobaa haddii cadow ku xabiso ama aad xanuunsato labada xaalaba bartaada saad ku xalaaloobaysaa haddii lagu joojiyo khalaas meeshiiba ammaankeedii faraha ka baxo ama cadow ku soo celiyo halka aad joogto ayaad neefkaaga ku gowracanaysaa timahaaga wixii aad gaabsanaysaa ama xiranaysa xiranaysaa maryo ku bixinaysaa khalaas waa ku dhayay cumradaadii amaba xajkaagii sidii bay ahayd ilaahayna subxana watacala waxba kuma yeelin xajkeediina sidiiba ugu dhammaaday marka qofka dumari hadday isleeda waad umuli doontaa ama waxa weeyaan xanuun kalaa kugu iman doona ama qofka weyne uu maxaan ku dhahdaa uu dareemo inuu xanuunsan doono xaj maca shardi buu dhiganaya ilaahay oo halkaa ugu soo gaadho xanuunkaasi amaba aad ka baqato duruufta dalka tilaba maa dhexdaaba lagaa heli halka ilaahay laga helo in baan ku xalaaloobaya marka wuu ku dhan yahay xajkaagii iyo ajarkaagii xadiiska jaabirna wuxuu tilmaamayaa qofka musaafirka ee safar dheer ku jira inaanu ehelkiisa iyo reerkiisa habeenkii gudoodii ugu imanin rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam marka la soo noqdo ee duulaanka laga soo noqdo wuxuu odhan jiray fariista magaalada duleedkeeda ayuu ciidanka dejin jiray marka la bariistana subax horuu soo geli jiray ujeeddaduna waa laba sababood oo aad iyo aad u muhiima sababta hore waxa weeyaan qofkan dumara muddo dheer baa laga maqnaa waa safarada dhaadheer safar gaaban maaha nin saa ka baxay oo berri soo noqday waa safar gaaban koorta doonu iska iman karaa laakiin safar dheer marka qofkan dumari waa inay maqasho oo ay ninkeedii usii diyaar garowdo oo xaaladeeda iyo maxaan ku dhaha carruurtii iyo gurigii iyo ay ka shaqayso laakiin dhulkiiba isku dhex daatay gurigaba u nacaya ee laga yaaba inkastoo culimmadu ay leeyihiin xilliyadan dambe ee telefoonada iyo macluumaadka la isgaarsiin karo dee waa ula soo hadli karaaba haddii lasoo hadlana khalaas ta ka sii muhiimsanna waa sababtan dambe oo ah maxay hadduu sodhexoon la ogeyn ku garaaco lianlaa yatakhawanahum si aan shaki u imanin oo aanay qofka dumari odhanin wuxuu kuula soo hadli waaye ama goor fiican u iman waayey adigaabuu ku daba socdaayo waa uu ku basaasaya xaaladaadu diyaar ayuu ayuu raadinayaa xaaladaad ku sugantay oo meeshii kala fogaanayo nacayb iyo dhibaata aanay u imanin sidaa awgeed in la bariisto ayuu rasuulku waajibin jiray waanu karaahaysan jiray in duruuq iyo gudoodi lagu yimaado xadiiska ibnu cabbaas waxa uu leeyahay laba addoon saxaabi iyo saxaabiyad ayaa midkood la xoreeyey bariire ayaa la xoreeyey labada addoon hadday isqabaan kii la hor xoreeyo ayaa ikhtiyaar leh haddii ninka la xoreeyo ikhtiyaar buu leeyahy inuu gabadhiisa sii qabo iyo inuu iskala tagaan kol haddii midna xor noqday midna addoon noqday haddii gabadha la xoreeyana ikhtiyaar bay leedahay inay la joogtay inay iskaga tagto waa iyadii la xorowday marka bariiraa la xorxoreeyey deetna waa iskaga tagtay aadna wuu jeclaa deetna wuu daba lugaynaya o daba soconaya isagoo ooyaya oo ilmadu ay ka dareerayso rasuulku intuu aad u yaabay ayuu adeerkii ku leeyahay cabbaas miyaan la yaabanayn cabbaasow sida uu buqiisu jecel yahay xaaskiisa iyo iyadu say u necab tahay rasuulkuna waa gudagalay arrinkaa waa uu kala hadlay marka wuxuu ku yidhi low raajactihi haddaad ku laaban lahayd ninkaagii deetna waxay tihi yaa rasuul allah ma amar baa qof dumara oo cilmi la ayay ahayd wixii ma waxa weeyaan tala mise waa amar hadday tala tahay iyo ergo anaa ikhtiyaar leh hadday amar nebi tahayna dee iyadoo hadal ma laha khalaas dhankaayo dhankaasoo la eegi maayo hadduu yidhaha waa amar khalaas waa yeelaysa haddii kale ilahi baa uga cadhoonaya macsiyay ku dhacaysaa marka way kala hubsanaysaa yaa rasuul allah ma amar aad igu ridaysaa mise waa talo waa shafaaca buu yidhi waan ergeynaya bacdi kol hadday erge tahay rasuul allah go-aan baan qaatay khalaas ku laaban maayo marka halkaa culimmadu waxay ka soo qaataan arrimo badan oo fiqiya hal mid baa ugu muhiimsan oo ah waxaanay ku macneeyaan jacaylka ay ku sheegaan inuu jiro wax jiro u yahay oo qofkan nin weyn buu ahaa ee xaaladda nin weyn ku kaliftay inuu ooyo oo qof dumara daba socdaana waxaan jirin maaha masraxiyad iyo riwaayadu dhigayana maaha laakiin waa goorma ta muhiimka waa taa waa goorma waxa weeyaan qofkani markuu ooridiisa ay gabadh u noqoto ee loo meheriyo ayuu jacaylku yimaadaa waa ka ilaahay qur-aanka uu ku tilmaamay mawaddatan wa raxma waa mawadda wixii intaa ka horeeya mayuul baa la yidhaahdaa janjeed qofku u yar janjeersado oo uu cidda kale ka bido mala ciddaasi waxay kugu habboon tahay inaad guursato mayuul baa la yidhahdaa ama waaba khidaac iyo khiyaamo kaasaan uu badan yihi khiyaamo shaydaanku xarka u dhigo shaydaankaa xarkaha dhiga gaaladaa isticmaasha isagay buunbuuniyaan dhallinyarta rag iyo dumarna isaga ayay ku waalaan waxay u sameeyeen calaamad ay yidhahdeen wadnaa la yidhahdaayo waa nooca ayay u sameeyeen maalin gaaray u sameeyeen yidhaa maalintaas valentine day baa la yidhahdo waa noocaasoo waa maalin dhanoo gaara waxay u sameeyeen qaacida ay leeyihiin kullu shayin xalaalun fi lxarbi waalxub ayay leeyihiin wax kasta waa xalaal markaa dagaal lagu jiro iyo markaa hawlaaka lagu jiro kullu hada khuraafa waa khuraafaad waa waxaan jirin waa wax gaal ku adeeganayo waa shabakad uu dhigo ibliisku inanta miskiinaddaa waxa lagu waalaa kelmado noocaasa isagana waxaasoo kale ayaa laga yaabaa in lagu ugaadho sidaa awgeed qofka shabaabka ee dhallinyarada ah waxaa waajib ku ah hadduu awoodayo inuu qadimo u horraysiiyo zawaajka iyo guurka si aan shaydaanba ugu talaacubin inuu isilaaliyo oo caadifadda iyo shaygan la sheegaayo ee noocaasa aanu majaanan iyo bilaash ku bixin waxaa laga yaabaa inuu telefoon qabsado oo maanta o dhan waxyaalaha akhriyo oo waxyaalo badan uu tilmaamo oo kulligood beena kulligood beena wixii ehelkiisa iyo reerkiisa u hayn lahaa wuu sii dhameeyey tuwaarkaba wuxuu yidhi waxaa waan ku jecelay khalaas muxuu la gaadhi muxuu la gaadhi reerkiisii waayo waxay culimmadu caddeeyeen waxani waa maksuun ilaahay abuuro qadar mucayanaa jira sida hadalkao kale maaha hadalku khasnad ma laha haddaad hadisho haddaad hadasho kaa dhammaan maayo laakiin waxaa la sheegaa caadifatu ridaa caadifadda noocaasi waxay leedahay maksuun cid gaarun baa loogu talagalay awlaadaada waalidkaa xaaskaaga waxyaalaha noocaasa laakiin haddaad bilaa macne aad ku waddo uun oo aad ka dhigto cid walba kullu raa'ix wa daahib qof walba haddaad si kusii sagoojido khalaas waxa weeyaan cidla ayaad ku basbeelaysa sidaa oga dhalinyarta waxaan leenahay shaydaanka waxaan ku adeegtaa laakiin xubiga iyo jacaylka dhabtii waxa weeyaan ka yimaada xalaasha ka bacdi ayuu yimaadaa kaa weeyaan haddii kan loo deliishan laana dee waa xaaskiisii waa ooridiisii waxaanu ilaahay u samaynayaa haddaan jacaylkaasi jirin dee culayskani ma yimaadeen maxaa jacaylka noocaana loo samaynaya maxaa ku kalifaya ninku inuu shaqeeyo oo afar iyo labiyo toban saacadood shaqeeyo haddaan waxaasi jirin wuxuu odhan lahaa dee adar keligii baan iska noolaanaya hadduu keligii noolaadna awlaadima timaadeen haddii awlaadimo weydana ummaddu waa dabargoylayd markaa maqsuunkanaa lagu shaqeeyaa oo aa lagu socdaa oo ummaddu ay ku sii jirtaa o ku tarmaysaa kii noocaa ahaa ayaa la rabaa inaan si xun loo adeegsanin ee si wacan loo adeegsado khuraafaadkan iyo dibnaha iyo kelmadahan aan beenta ah ee aan jirinna qofku uu ka fogaaday inta uu ka fogaan karo can ibni hurayrata radi allahu tacala canhu qaala qultu waxaan ya rasuul allah inii rajulun shaabun cabdi muxuu yidhi xaaji cabdi wa inii akhaafu calaa nafsii nafteyda waxaan uga baqanayaa alcanata sina ayaan uga baqanaya walaa ajidu ma hayo maa atasawaju bihi nisaa waxaan dumar ku guursado fasakata canii waa iga aamusay uma qultu mila dalika intaa leeg baan idhi fasakata canii waa iga aamusay uma qultu mila dalika faqaala nabiyu sala allahu alay wasalam ya abaa hurayra jafa alqalamu qalinkaa ku engegay bimaa anta laaqin waxaad la kulmi doonto fakhtasi calaa dalika isdhufaan aw dar ama iska dah عن عائشة رضي الله عنهma قالت دخل رsuل الله صلى اه عليه وسلم على ضباعة بنت زبير فقاala لha wuxuu ku yihi لacalaki waxa laga yaabaa aladti الxaja xaj inaad damacday qaalat waxay tihi wallahi laa ajidnii u malayn maayo ma dareemayo ilaa wajacat inaan xanuunsan doono mooyaane faqaala laha wuxuu ku yihi xujii xaj washtaridii shardi dhigo waqulii waxaad tidhahdaa allahuma allahyo maxilii halkaan ku xalaaloobaya xayثu xabastanii waa halkaad igu xabisto وkana taxta الmiqdad بn aswad can jaabir bn cabdiلlah radي الlahu taعalى canهuma qaal kana النabiy sal ly slam yakrah wuxuu nacbaan jiray an yaأtiya rajulu ninku inuu yimaado ahlahu طuruqa can ibni cabaasin ana زawja bariira bariira ninkeeda kana cabdan adoon buu ahaa yuqaalu lahu lagu magacaabo muqiis kaanii waxaad moodaa anduru ilayh inaan eegayo yaduufu khalfaha waa uu dabo wareegaayey yabkii isagoo oyey wadumuucuhu ilmadiisuna tasiilu waxay ka dareeraysaa calaa lixyatii garhkiisa faqaala nabiy sal ly sl cabaas yaa cabaas alaa tacjabu miyaad la yaabanayn min xubi muqiisa bariira muqiisadu u jeceliya xaaskiisa wa min bugdi bariirata muqiisan bariira ninkeeda se u nacab tahay faqaala nabiy low raajactihi haddaad muraajacayn lahayd ku noqon lahayd qaalat yaa rasuul lah taamurunii miyaad i amraysaa qaala inamaa ashbac waan ergeynaya qaala falaa xaajata lii fiihi qaalat waxay tidhi falaa xaajata lii fiihi can cumar ibn khadaab radi allahu tacala canhu ana nabiy sala allahu alay wasalam kaana wuxuu ahaa yabiicu mid iibiya nakla bani nadiir timirta bani nadiir buu iibin jiray wayaxbisu liahlihi ehelkiisana wuxuu u hayn jiray quuta sanatihim sanad inay quutaan ayuu u dhigi jiray can ilaswad ibni yaziid annakhaci qaala sa'altu caaishata radi allahu tacala canha ma kaana nebiyu nebigu muxuu ahaa yacmalu mid sameeya fi lbeyti guriga faqaalad waxay tidhi kaana wuxuu ahaan jiray fii mihnati ahlihi ehelkiisa iyo xaaskiisa shaqada guriga ayuu ahaan jiray faidaa samica alaadaana aadaanka markuu maqlo iyo aadaanka kharaja waa bixi jiray can anas bn malik radi allahu tacala canhu qaala qaala nabiyu sala allahu alay wasalam udkuruu xusa isma allahi magaca ilaahi waliya'kul ha cuno kullu rajulin nin walbaaba mima yaliihi waxa xiga ha ka cuno axaadiistan dhowrka ah xadiiska hore wuxuu tilmaamaya rasuulkeena kariimka calayhi salaatu wasalaam xilliyadii hore xaasaskiisu waxay ku noolaayeen nolol aad iyo aad u adag oo aanay mararka qaarkood laba bilood inaanay quudan jirin wax la kariyaba dabba aanay shidi jirin markii dambe ee yuhuuddii bani nadiir la eriyey ee madiine laga firdhiyey ee iyagu ka baxsadeen timirahoodii iyo beerahoodii maa afaa allahu calaa rasuuli minhum ayay noqotay wixii gaalo laga helay rasuulkaa qaybinayey marka uu qaybiyana wuxuu samayn jiray timirta intuu iibiyo ayuu u dhigi jiray quudkaa sanad ayuu u dhigi jiray ehelkiisa inta kale waa iibin jiray diinta islaamka ayuu ugu gargaari jiray saxaabada kuwooda liiteen waxba hayna waa uu ka siin jiray halkaa waxaa laga qaataa tawakulka in ilaahay laysku xidho iyo in raashin la dhigtaa inaanay isdiidayn oo markaad raashin dhiganayso haddaad raashinka ku tala saarato oo raashinka isku hadlaysana ilaahay iskumaad hadlayninoo tawakulkaagu waxa weeyaan qof bilaa tawakula ayaa tahay haddaad laakiin raashinka dhigato ase aad tidhahdo ilaahay baa ka naysiiye ku kalla isiin doonaa waxa weeyaan waa tawakulkii ugu weynaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam cid ka tawakul badnayd oo ka tala saarad badnayd oo ilaahay iskaga hadlayn badnaydna may jirin haddana sanad buu dhigan jiray ehelkiisu waxay cunayaan sanad buu u dhigi jiray marka sanadkaas ilaa tibirta kale soo go-ayso ayay u ooli jirtay haddana waxa weeyaan tu kale ayuu u dhigi jiray xadiiska kale aswad ibnu yasiid oo taabiciya ayaa wuxuu caaisho weydiinayaa caaishaay rasuulka garanay markuu masaajka joogo iyo markuu banaanka kala joogo guriga markuu joogo muxuu qaban jiray dabeete waxay tihi kaana fii mihnati ahlihi ehelkiisa waxay uga baahdaan ayuu u shaqayn jiray wax alla wixii baylaha ayuu qaban jiray macnaheedu maaha rasuulka calayhi salaatu wasalaam inuu i yidhaahdo rasuul ilaahi weeyaan halkaasuu fadhiyaya maaha ehelkiisa markuu la joogo wuxuu ahaa ka fardi min alcaa'ila qof reerka ka mid a ayuu ahaa waxay qabtaan ayuu qaban jiray tawaaduca iyo kibir la'aantana waa lagu yaqaanay kabtiisa ayuu yeelan jiray maradiisa ayuu tolan jiray wixii reerku u baahan yihin buu qaban jiray marka la eedaamana dhankaa iyo dhankaatuna muu eegi jirin toos buu dhaqaaqi jiray cayasha waxay marka la tidhi waxaad mooddaa marka la eedaamo kaannahu laa yacrifuna inaanuna garanaynba muu sii warwareegi jirin waayo eedaankii sidaa awgeed xadiisku wuxuu tilmaamayaa qof dheeli jiran rasuulku calayhi salaatu wasalaam sidaasuu dheeli jirnaa innagana wax laynaga rabaa inu saa u dheeli jirnaado mar dantiisuu qabsanaya oo gurigiisa baylahaisa ogaajinaya eedaan markuu dhacana waxa weye khalaas haddii aad kala qallibtana waa khalad oo intaan eedaanku tirin aad makhaayadda ka sheekayso marka la eedaamana wallahi hawl baa ii taalayo gurigii hawlbaa baylaha ku ahayd waa maqluub ah xilligii hore maad qabatid oo aad markan kalena xilliba salaadba xilligeed baa la tukadaa hawliba meesheeda iyo waktigeeda iyo xilligeeda ayay leedahay xadiiska ugu dambeeya waa aadaabu acaam qaabka wax loo cuno in bisinka loo qabto qofkuna uu ka cuno inta soo xigta waa haddii cuntadu ay tahay noocyo muwaxada oo meel walba laga helaayo laakiin waxay culimmadu baneeyaan haddii noocyo naadira ay koonaa kala yaallaan naadir oo dhinacya kala oolin qofka kalena wax kale ay koonaa yaallaan inuu tiigsan karo noocaa kale hadduu jeclaado waana dhacday rasuulkuna waa sameeyey calayhi salaatu wasalaam saxaabada qaarna waa u ogolaaday can cumar ibni khadaab radi allahu tacaala canhu ana nabiy sala allahu aleyh wasalam kaana waxau ahaa yabiicu mid iibiya nakla bani nadiir nakla timirta geedkii maaha waa timirtii wayaxbisu liahlihi ehelkiisa waxa uu hayn jiray quuta sanatihim sanad intay quutaan buu u hayn jiray can اlأswad ibn yaziid الnakhi qaala sa'altu waxaan weydiiyey caaishata maa kana nabiyu nebigu muxuu ahaa yacmalu mid sameeya fi lbeyti guriga intuu joogo faqaalad waxay tidhi kaana wuxuu ahaa fii mihnati ahlihi shaqada ehelkiisa ayuu qaban jiray faida samica aladaana adaanka markuu maqlana kharaja waa bixi jiray masaajidka ayuu bixi jiray can anas bn malik radi allahu tacala canhu qaal qaala nabiyu sala allahu aleyh wasalam udkuruu xusa isma allahi magaca ilaahay walyaakul ha cuno kullu rajulin nin walbaaba mima yalihi inta xigta ilahay waxaan ka baryaynaa khayrka ilahayna waafajiyo adduun iyo aakharaba subxaana rabbika rabbi اlcizati cama yasifuun